waa tahay khiyaarta hawadaan naga dhegeysaneysay mar kale haban wacan ayaan idin leenahay idilkiina meel kasta waad naga dhegeysaneysaan halkaad nagala soconaysaana waa shabakada wararka dotcom dhawaana yahay markii colaadi kasoo cusbanaatay deegaanka cagaare colaadaasoo mar kale dhex martay beelo walaalaa oo kasoo wada jeeda deegaanka burjile iyo deegaanka cagaare haddaba wasiirka qorsheynta ee xiriirka caalamiga ee maamulka puntland daa-uud maxamed cumar daa-uud bisile iyo ismooyi cuqaal ayaa halkaasi tegey ceeg dhadkam ayaana wasiirka wax ka weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo colaadii ama ciddii halkaas ka taagnayd waxya sida ay u dhacday iyo waxyaabaha halkaasi lagu wada hadlay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabilcaalamin sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waala alih wasaxbi ajmaciin aad baan kugu mahad celinayaa walaal runtii sida aa u tilmaantay colaad halkaa kasoo cusboonaatay oo baryahanba soo socotay baa jirtay meeshuna ma aha cagaare ee waxaa la yidhaahdaa cadaada runtii beelahaas walaalaha ah ee dibku kala gaaray markii ay dhacday waxaanu qorshaynay ka dawlad ahaan labada dhinacba inaanu cid u dirno dhankii qolada cumar maxamuudna waxaa loo diray team dhankan bahara samena waxaa soo aaday aniga iyo wafti aanu hogaaminayno annagoo ujeedayadu tahay labada dhibku inuu intaa ku ekaado ee aanu dhaafin wixii heshiis ah ee suuragal ah ee laga gaari karo meeshaasna in laga wada gaaro meesha waxaa isugu yimi laascaanood waxaa ka yimi cuqaashi reebeyaasha oo dhamaystiran dhanka buuqdana waxaa ka yimi isimo iyo cuqaal iyo waxgarad waxaa kaloo iyana isla xilligaa noo yimi odayaashii ka go-i jirtay reerka talabiiso dhanka laascaanood dhammaantood waxay isugu yimaadeen in bal laga kala bixiyo xaaladda taagan lagana tashado waxaana lagu gebagabeeyey arrinkaasi saddex qodob qodob koowaad wuxuu ahaa xabad joojin qodobka labaadna wuxuu ahaa ciidamada in la raro oo dib loo qaado qodobka afraadna wuxuu ahaa nabadda in laga shaqeeyo saddexdaa qodob baa la qaatay waxaan mahad ballaaran u celinaya beesha cuqaasha beeshu sidii ay arrinkaa uga shaqaysay waxaan mahad ballaaran u celinayaa oo taa ka weyn guddigii xakamaysay arrintu marka ay dhacdo oo haddaanay guddigaasi runtii meesha joogin aan lagu gaadheen nabaddan maanta lagu lagu fadhiyo aan lagu gaadheen waxan lagu ay meesha ka dhici lahaayeen mar koowaad iyo mar labaadba aad baan guddigaa ugu mahad celinayaa wuxuuna ku gebagaboobay shirkaasi kulamo dhaadheer kadib saddexdaa qodob uu sabaasalo noqday wasiirka wasaaradda qorseynta iyo xiriirka caalamiga ee puntland daa-uud maxamed cumar daa-uud bisille heshiiskaasi waa u dhacay sida ismaduba ay sheegeen iyo guddiga dhexdhexaadintuba wasiir waxaa kale oo jirta in beeshii bahaarsame ay tiri laba bilood kabacdi ayaa dib aan kuga soo fariisananaa oo labadii beelood aanu beeshii dhibkuna kala gaaray aanu sarkanaa maxaa keenay in haddii hawshii loo fadhiyey yahuud meeshii timi oftiyo bilaara yimaadeen isma yimaadeen beesha adigu aad kasoo da kasoo jeeda wasiir ahaan arrinta dib u dhigto runtii markii cuqaasha iyo annaka iyo dadkii oo dhan aanu gorfaynay xaaladda ay ku sugnaayeen raasaskii uu dhibku gaadhay waxaa lagu saleeyey xaasaska ama raasaska ay dhibku gaadheen qaybo kamid ah dadkoodii go-aankooda rasmigaa iska lahaa inaanay waddankaba gudihiisa joogin ay ka maqan yihiin ayna suuragal ahayn inay ku yimaadaan muddo bil ah wax ka yar inay ku yimaadaan iyaga oo weliba fasax soo qaadanaya waxaa lagu saleeyey arrinkan oo dhowr jeer soo noqnoqday xagga raaska anigu aan kamid ahayn beesha bahararsanayna aanay ka eed la-ayn meelaha dhibaabuhu ka imaanayo ama raasaska dhibu dhibabku ka imaanayo in la helo xal rasmiya oo waara in loo helo oo si loo saxo meelaha khaladku ka imaanayo in raas raas loo shiriyo waxaa sidaa loo yeelay in la saleeyo dhanka beeshan anigu aan ka tirsanahay inay salayso inaan dhib dambe aanay xaggeeda ka imaanin sidaa darteed bay waxay qaadatay waxaanu isla eegnay muddo intee la eg bay ku qaadan karaysaa raasaskan dhib ku gaadheen dadka muhiimka ah ee ka maqan inay yimaadaan oo go-aanka wax ku leh ama xakamayntaba wax ku leh muddo intee la eg bay qaadanaysaa meelahan ay suuragal tahay inay liiga samaynayso oo dhankan beesha anigu aan kamid ahay dhibka uu ka socdo in lasoo afjaro muddo intee la eg bay qaadanaysaa in la isla qaato barnaamijkan nabadda rasmiga ah ee waarta ee loo socdo oo muddo intee la eg bay qaadanaysaa in aanu isla qaadano wa tahay wa tahay wa tahay wasiir waxaa sheegtay in beeshii ay dib iskugu noqonayso si hadalkaaga ka dhadhamaysa ayaan u qaadanay mararka kale waxay sheegayaan wasiir adoo soo koobaya in idinka aan adiga waftigaa hogaaminaysay iyo ismadii buuhoodlaba arrintii laga faramaroojiyey sida lagu daabacay warbaahinta qaarkood beeshuna ay tidhi annakii hawsha noo taallaa xilligaanu gelinayay oo iyo markaanu goosha imaanaba adoo soo koobaya mar haddii aad tagtay degaankii quriley iyo iyo degaankii dhibaato ka dhacday wararka maxaa ka jira wasiir adeer dee wadabku qofku isagaa qalinkiisana haysta webkiisana haysta wuxuu doonana ku qora ninna afkiisa lama qaban karo saddexda qodob oo aanu kuu sheegnay bay beeshu isla qaadatay cid faramaroojisay cidna ma jirto oo hoggaanka hawshaba ragga abaabulayay ama wax ku lahaabaa ma kamid ahayn sidaasaa lagu diray isimadii ka yimid buuhoodle oo ay cuqaasha isku gacan qaadeen sidaasaan aniga iyo cuqaashii oo dhamaystiran isku soo raacnay oo aanu ku nimi meesha la yidhaahda kalabayd sidaasaa hawshaasi ku dhammaatay cid wax laga farmaroojiyey iyo cid wax faramaroorsatay midna ma jirtay dadka oo dhan wanaaggaas saa uga shaqaynaya daa-uud maxamed cumar daa-uud bisile wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah haddeen arrimaha ka gudubno waxaad nagu maqaalaa in shaqaaqa ku dhacday inta udhexaysa seexadheer iyo dharkenge iyo halkaana tacsiirad lagugu hubiyey arrintaasi see u dhacday ade sida loo buunbuuminayo maaha arrin war badanna runtii waa la iga weydiiyey markii aan cuqaasha gudnay meesha la yidhaahda kalabayd ee aanu gudubnay waxaan aadnay garaadka oo aanu kulan ku lahayn meesha la yidhaahdo saaxdheer garaadku siday doonto arrin ha noqdee saaxdheer wuxuu ka baxay shan daqiiqo ka hor intii annagu aanan soo gelin kadibna waxaa nala waxaa nala qurux badnaan weyday ujeeddadii garaadka aanu ula soconnay oo ahayd qodobadan laysla qaatay inaanu isla ibatirno oo balaankii ama qorshihii ku xigi lahaa wax iskala jeexno waxaa nala qurux badnaan weyday inaanu dib uga noqono sida darteed baanu waxaanu aadnay meeshii uu isagu markaa aaday oo ahayd dharkayngeeyo si aanu dharkayngeeyo adeer meeshaa tagnay waxaa naga hor yimi markaanu magaalada u jirnay boqol mitir in in boqol mitir aan ku qiyaasnay waxaa naga hor yimi rag dhalinyaro ah oo ilaa afar aan odhan karo iyo in aada u oday ah oo aan usoo jeedinayo shuruntii ammaan iyo sharaf aan usoo jeedinayo aana isleeyahay mas-uuliyad wuxuu qaadi karaa ka weyn damaanta uu hayo oo la yidhaahdo in ciise keliya magaciisu ahaa baan u malaynayaa ciise wuxuu noo tilmaamay in niman yahow isaga oo haddeer fadhiya oo qayilaya la amray inuu ciidanka haysto oo meeshaa tago oo labadaa baabuur aanay soo gudbin laba baabuur oo tignika ahina ay ay soo socdaan ee labada baabuur oo tignikada ahaa aan celiyo intuu hadalka hayay bay soo galeen labada gaari oo tignikada ahaa midda meel buu istaagay hadduu meel istaagayna xoogaa bay adigu rasaasa ka rideen waxba hoos naguma ridin rag dhalinyaro ah oo dadka uun nabadda diidani ay si khaldan wax ugu sheegeen baanu isaga qaadanay haddaanu hadalka isla celcelinay keliye waxaanu ka dalabnay balgaraadka inuu noola xidhiidho kadibna wuxuu ku teliyey oo si ballaaran hadallada in badan oo kamid ah necessary maaha in laga sheego warbaahinta wuxuu ku teliyey inaanu noqono sidaasaanu ku noqonay sidaasaanu waxaanu ku ku qabanay meeshigii odhan jiray inta kalabayd intaanan kalabayd gaadhin waxaanu istaagnay oo ku hakanay jabataag oo aanu dadka joogana si fiicanna ula hadalay iyaguna si fiican noo soo dhaweeyey kadibna waxaanu u gudubnay meesha la yidhaahdo kalabayd halkaas oo aanu kula shirnay dadka isla sidaas oo kalena aanu cuqaasha kula shirnay dhammaan cuqaash oo dhan aanu kula shirnay waxaan mahadin waxaan usoo jeedinayaa sharaf ballaaran iyo mahadin waxaan usoo jeedinayaa cuqaasha beeshu sida ay hawsha u maamushay iyo sida ay daacad uga tahay in ay runtii horumariso halkaa markaa dhamaysanay cuqaashana waxaan horey ugu gudbay in aan aado meeshii aan markaa ka imi oo mudane wasiir waxaa sheegtay in aad halka aad ka noqotay inta udhexaysa sayax dheer iyo deegaanka dharkeenga iyo ciidamo ayaad adigu wedatay ciidamadaas may sameeyeen wax iyagu xabado jawaab celin ay ku rideen dadkiina saas idinku furay maya adeer runtii waxaa ilaahay mahaddiisa ah ciidamo shibila anagu maanan wadan ciidamo tababaran baanu wadanay oo ciidamadahan s b u da la yidhahday hayadaha ilaaliya ciidamada aan watay tiro ahaanna way ka badnaayeen ciidanka meesha joogay iyoka oo iyagu toban qof meelahaasay ahaayeen annaguna waxaanu ahayn shan iyo toban bay ahaayeen ciidanka anigu aan watay tiro ahaanna way ka badnaayeen taya ahaanna way ka sarreeyeen sidaan isleeyahay wax jawaaba oo ay celiyeen haba yaraatee ma aanay jirin intaa ay wax ridridayeen waxaa kale oo iyana xusid mudan isla meesha waxaa nala socday rag odayaal ah iyo dhalinyarada oo reerahoodii iyo waalidkood uu degan yahay meesha magaalada darkengenyo way qariibsadeen inay meesha ka noqdaan laakiin markaanu isme isla meesha istaagtaag aanu ku tashanay oo aanu isla aragnay inayan muhiim ahayn inay hooyadood ama reerkooda haddeer u tagaan ee ay muhiim tahay fidno in aan lala abuurin ciddii abuurtay waxay nala qaateen fekerkii kadibna markaanu isla meesha ku shirnay waxaanu isla afgaranay inaanu sidaa ku noqono ciidamo cid kale toona wax tallaaba anagama qaadin ilaahay baana ku mahadlay arrinka wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda puntland daa-uud maxamed cumar daa-uud bisilla ayuu ahaa uu shabakada wararka cee dotcom khadka teleefonka ugu warramayay isagoo ku sugan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland